waa mahadsantaa nuur shirkaani waa shirweyne ay saddexdii sano oo mar isugu yimaadaan wakaaladaha wararka ee adduunka ururka ay leeyihiin oo lagu magacaabo ururka shirweynaha wakaaladaha wararka ee adduunka marka waxaa kasoo qayb galay ilaa boqol dal wafwood ka kala socota oo maaragtay isugu jira wakaaladaha ay dalal ku leeyihiin ee rasmiga ah iyo wakaalado gaar loo leeyahay intaba marka wuxuuna ahaa runtii shir weyn oo saddexdii sana oo mar la qabto kii kan ka horreeyay waxaa lagu qabta riyaad kanna halkan ayaa lagu qabtay waxaana qabanqaabisay oo hawshan ka shaqeysay wakaalada wararka ee atar layihahda azartas ee wadankan azerbaijan uu leeyahay oo haddana la wareegi doonto hogaanka wakaaladaha wararka adduunka oo ay kala wareegeyso sacuudiga wakaalada wararka ee s b a ee sacuudiga oo iyadoo hawshaas soo waday marka shirku arrintaas ayuu ahaa runtiina aad ayaa looga soo qayb galay wakaaladaha adduunka ugu caansan dalalku ay leeyihiin iyo kuwa aan dalalku lahayn gaarka loo leeyahay iyo telefishino iyo dadka saxaafadda saaxiibka la ah oo la shaqeeya dhammaantood way joogeen marka shirkan meeqa maalmood ayuu socon doonaa ajendaha ugu weyn oo hor yaallana muxuu yahay oo ay ka doodi doonaan wakaaladaha wararka adduunka oo dhan
shirku wuxuu socon doonaa muddo saddex maalmood ah oo maanta ka bilaabanaysa kuna eg maalinta jimcada ee soo socota ajendaha ugu weyn ee laga hadlayahay waxa uu yahay in la fiiriyo oo dib loo eego caqabadaha waaweyn ee xilligan ay wajahayaan wakaaladaha wararka ee adduunka iyadoo dabcan isha lagu hayo saameynta ay shaqada wakaaladaha ku yeelan karto horumarka tiknolojiyaddu ay sameynayso iyo hababka cusub ee isgaarsiineed ee soo baxay ee deg dega ah ee ay ka mid yihiin social mediaha oo runtii loo arko in uu yahay hab aada u dhaawacaya marka la eego sumcaddii ay lahaayeen wakaaladaha iyo habka wararka laisugu gudbin jiray marka la eego habka deg dega ee wax u gudbiyo marka runtii meesha nuur waxaa lagu soo bandhigay daraasado kala duwan oo ay sameeyeen qobro saxaafadeed oo maaragtay kala duwan oo meelo kala duwan oo adduunka laga sameeyey oo ay kamid tahay australia daraasad laga sameeyey south korea jaban iyo sidoo kaleeto daraasad uu sameeyey telefishinka la yihahdo alcarabiya daraasadahaas oo dhan waxay muujinayeen in runtii habkan deg dega ah ee social mediaha uu u shaqeeyo uu saameyn ku yeeshay habkii qadiimiga ahaa ee wakaaladuhu ay u shaqeyn jireen maadaama wakaaladu u baahan yihiin wakti badan oo wararka ay ku hubiyaan sawirada ay ku hubiyaan kadib lagu kala iibsado kadibna inta lagu daabaco oo dadka lagu gaarsiiya ay wakti badan qaadato taasoo ay caqabad ku noqotay hadda in dee dadka qofka goobta joogahay uu awoodo inuu sawir qaado isla sawirkii oo maaragta qualitygiisu fiican yahay oo smartphone lagu qaadana uu soo geliyo bartiisa facebook ama twitter ama youtube taasina ay businesskii saameyn ku yeelatay ama ganacsigii wakaaladaha marka taasaa xoogga la saaraya insha allah maalinta ugu dambeysana waxaa ku jirta ajendaha in boqolka dal ee isku yimid ay waddan kastahi uu keeno sawiro ama bandhig sawireed weyn la sameeyo oo waddan kastahi uu kusoo bandhigo sawiro muujinaya dhaqanka iyo nolosha waddanka maaragta uu ka yimid iyo sida looga nool yahay taasoo dabcan noqon doonta khibrad isdhaaf waayaha adigu waxaad tahay agaasimaha ama madaxa wakaalada wararka ee sona marka shirka maxaad la tagteen ma jireen warbixino oo aad ka siiseen warbaahinta soomaaliya ee shirweynaha wakaaladaha wararka adduunka
shirka waxaan la tagnay laba waxyaabood mid waan gudbinay midna way noo dhiman tahay nuur midda aan gudbinay waxay tahay bal in caqabadahaas laga hadlayay aan la wadaagno wakaaladaha iyo wadamada khibradihi ay soo bandhigayeen ah saameynta ay ku yeesheen ama wadamada ay isku yeesheen runtii annaga waxaa nasiib wanaag noo ahayd inkastoo aan burburnay oo soonaya muddadii hadda adduunka isbedelka badan oo ugu dhacaya shan iyo labaatankii sane lasoo dhaafay ay ka maqneed suuqa haddana waxaa fursad noo ah in waxyaabaha lagu talinaya ee qubradu soo bandhigayeen intooda badan ba aan annagu samaynay taasoo layaab ku noqotay dabcan dadka wakaaladaha ka socda adduunka kasoo qayb galay oo ay ka mid tahay in lagu talinayo wakaaladuhu inay wararka dadka ku gaarsiiyaan si deg deg ah oo ay ka mid tahay in dadka ay teleefonadooda wararka ugu diri karaan taasoo soona ayba samayso habka la yidhaahdo news alartiga ama warka deg dega fariimaha lagu diro sidoo kaleeto baraha bulshada oo xiriir wanaagsan aan la leenahay oo social mediaha facebooka iyo twitterka iyo ay ka mid ka yihiin khibradaas oo runtii aad maaragtay wadamo badan ay la noqoto wax lama filaana in ay soomaaliya ka jirto inkastoo qaar badan oo kamid a dadka kasoo qayb galay aynaba garanaynin soomaaliya iyo meesha adduunka kaga taalo taasi waxay ahayd hal ajendo aan la nimid ajendaha kale wuxuu ahaa in aan halkan fursad ugu helno in wakaalad ururadii aan ka tirsanayn ee heer goboleed iyo kuwa caalamiga ahaaba aan xubin ka noqono oo ay kamid tahay in ururkan shirweynaha wakaaladaha adduunka aan xubin rasmiga ka noqonay kana mid nahay wadamada codka leh rasmiga ah ee hadda wax ka dooran doona madaxweynaha cusub ee ururkan uu yeelan doono sidoo kaleeto in aan ka mid noqonay ama aan halkan fursad ugu helnay ururka wakaaladaha carabta ay leeyihiin ee la yidhaahdo fana iyo ururka wakaaladaha wadamada islaamka labadaba inaan xubinnimadeena inaan soo ceshana kala hadalnay meel fiicanna ay noo marayso horena aan uga tirsanaan jirnay sidoo kale nuura waxaan curinay inta hadda halkan aan joognay oo aan fursad isku helnay dhowr iyo toban dal oo afrikaan ah oo shirkan kasoo qayb galay inaan ka xaajoono bal sidii annaguna midow aan u samaysan lahayn ka afrikaan ahaan si aan sida wadamada gobolka ama kuwa caalamka oo kaleeta aan ugu dhaqanno arrinta ugu dambaysan ka qayb geli doonaahna waa xaq bandhigaas xagga sawirada ah oo aan sheegay inaan kusoo bandhigi doono haddii aluu qadaro sawiro ay soona leedahay oo ay soomaaliya kasoo qaaday oo muujin doona dhaqanka iyo jiritaanka ummadda soomaaliyeed taasoo runtii dadku aad iyo aad ay u danaynayaan oo dadku aad ay noo weydiinayaan marka saddexdaas ujeedna ayaan lasoo la nimid laba ka mida runtii si fiican bay noogu hirgaleen oo wadamadii iyo ururadii qaar badan oo kamida heshiisyaan la galnay qaarna wadahadal baa noo socda khudbadii iyo iyo macluumaad isdhaafsigiina waa ka qayb galnay sawiradan insha allah jimcaha ayaan ka qayb geli doonaa